Burburkii dalka ka dib, waxaa meesha ka baxay isgaarsiintii dowladda ee loo yiqiinay boostada, waxayna ahayd aalad bulshada Soomaaliyeed si weyn ay u isticmaali jireen, balse sababo la xiriira dunida oo dhanka tiknoolajiyada ku horumartay, ayaa waxaa laga adeegsadaa noocyo badan oo isgaarsiin ah, kuwaas oo ka duwan adeegii boostada, waxaana ka mid ah email-ka iyo WhatsApp-ka. Cumar Saalex Cabdi, oo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Jowhar, isla markaana hore u soo ahaa waayajoog soo isticmaala isgaarsiinta boostada, ayaan weydiiyay farqiga u dhexeeya isgaarsiinta cusub ee la adeegsado iyo kuwii hore.
boostadii isgaarsiinta waayadii hore waxay ku shaqayn jirtay hab mataqaanaa on mataqaanaa ah mataqaanaa ummadda ayuu adeegi jirtay qaabkay u shaqayn jirtan waxaa ka mid ahaa laba nooc oo ahaa hadal qoran oo xaansha lagu xaansha lagu qoro oo baqshad la geliyo iyo waxay ku shaqayn jirtay hab kale oo loo yaqaano ama telegram ama telegraph labadaas hab ayay mari jirtay degmo waliba waxaa ku yaalay xarun ay boostada wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ay leedahay wasiir ka mid a wasaaradaha ugu khatarsan wadanka ayaa mataqaanaa maamuli jiray marka waraaqaha ayaa mataqaanaa dadka ay qori jireen markaas luqadda ay yaqaaniin mar waxaa lagu- waxaa jirta carabi ay u badnaayeen qof qof talyaani ku dhex jarsan jira waa jiraa markii dambe af soomaaliga la bartayna dadka af soomaaliga ayay mataqaanaa ku qoran jireen envelopkaas waa la daboolaa boostada ayaa la geynaa boostada markii la geeyo khadmad yar ayaa la iska siinayay khidmad yar markii la siiyo waxay samaynaysay boostada waxay ku dhejinaysay wax aan wa- faranka boolla wax la yidhahdo ama mataqaanaa s- stamp af ingiriisi lagu yidhahdo ayay ku- ayay mataqaanaa ku dhejinaysay oo f- staambahaas oo asal naftigiisa kala qiimaysnaayo oo dushiisa sawir qorqorxoon iyo qarashaad ku- ay ku qornaayeen lacag ayaa ku qornaa marka boostaas marka waa aruurinaysaa wasaaradda boos waxay samaynaysaa wixii isku meel u socdaba markaa saas ayaa baabuurta loo saarayay haddii wadanka dibadiisa ay tahayna markaa gaadiidka diyuuradaha oo qaada ayaa la saarayay hadda waxaad moodaa in laga baxayo wa- hadda waxaa la isticmaalaa whatsapp wax la yidhahda iyo iimo iyo waxba- waxaa la isticmaalaa een, isgaarsiin casriga la isticmaalohaya life ayaaba mataqaanaa wax walba loo gudbinohayaabo Si kastaba ha ahaatee, dad badan oo barta cilmiga tiknoolajiyada ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in mar kale Soomaaliya ay hesho adeeg isgaarsiin oo sida boostada ah, maadaama dalka uu hadda ka jiro adeegyo kale oo ay bixiyaan shirkado si gaara loo leeyahay.